baxniintii cutubka saddex iyo labaatanaad waa inaadan qaadqaadin war beena gacantaada heshiis ha ugu dhiibin kan sharka ah yaadan markhaati xaq daran noqone inaad xumaan fashid aawadeed dad badan ha u raacin ama marag ha u furin oo dad badan dhankooda ha u leexan inaad gar qalluucisaan waana inaadan nin miskiin ah u gareexan haddaad aragtid cadowgaaga dibigiisa ama dameerkiisa oo lumaya waa inaad u celisaa haddaad aragtid kan ku necab dameerkiisa oo rar la dhacay oo aana doonayn inaad caawiso hubaal waa inaad caawisaa miskiinkaaga dacwaddiisa waa inaadan gartaa ka qalluucin wax beena ka fogow oo ha dilin kan aan eed lahayn iyo kan xaqa ah waayo anigu xaq ka dhigi maayo kan sharka fala oo waa inaadan laaluush qaadan innaba waayo laaluushku waa indha tiraa kuwa wax arka wuuna qalluuciyaa kan xaqaa hadalkiisa oo qariib waa inaadan dulmin waayo qalbiga qariibka waad garanaysaan maxaa yeelay idinba qariib baad dalkii masar ku ahaydeen lix sannadood waa inaad dhulkaaga wax ku abuurtaa oo midhihiisa urursataa laakiinse sannadda toddobaad waa inaad iska daysaa ha nastee oo dhul aan beernayn ha noqdee inay masaakiinta dadkaagu wax ka cunaan oo waxay reebaanna dugaagga duurku ha daaqeen oo sidaas oo kalena waa inaad u gashaa beertaada canabka iyo beertaada saytuunka lix maalmood waa inaad shuqulkaaga qabsataa oo maalinta toddobaadna waa inaad nasataa si ay dibigaaga iyo dameerahaaguna u nastaan oo ay wiilka addoontaada iyo kan qariibka ahba nafis u helaan oo kulli wixii aan idinku idhi oo dhan waa inaad aad u dhowrtaan oo ilaahyo kale magacood ha soo qaadina innaba ama afkaagaba yaan laga maqlin oo sannad walba saddex goor waa inaad iiiddaa oo iiddii kibista aan khamiirka lahayn waa inaad dhowrtaa toddoba maalmood waa inaad cuntaa kibis aan khamiir lahayn sidii aan kugu amray wakhtigii la yidhi oo bisha aabiib ah maxaa yeelay bishaas ayaad masar ka soo baxday oo midkiinna hortayda yuusan iman isagoo faramaran oo waa inaad dhowrtaa iiddii beergoyska oo ah midhihii ugu horreeya hawshaada aad beerta ku abuurtay iyo iiddii wax urursiga oo sannadda dhammaadkeeda ah marka aad soo urursatid midhihii aad beerta ku hawshootay kuwaaga labkaa oo dhamm waa inay sannad walba saddex goor rabbiga ilaaha ah hor yimaadaan oo waa inaanad dhiigga allabarigayga la bixin kimis khamiir leh baruurta iiddayduna waa inaanay hadhin habeenka oo dhan ilaa subaxda oo dhulkaaga midhaha ugu horreeya waa inaad inta hore guriga rabbiga ilaahaaga geysaa waa inaadan waxar caanaha hooyadiis ku karin bal eeg waxaan hortaada u soo dirayaa malaa'ig inay jidka kugu dhowrto oo ay meeshii aan diyaarshay ku geyso iyada iska jira oo codkeeda dhegaysta hana ka xanaajinina waayo iyadu xadgudubyadiinna idinkama cafi doonto maxaa yeelay iyada magacaygii baa ku dhex jira laakiinse xaqiiqa haddaad codkeeda dhegaysatid oo aad yeeshid kulli waxa aan ku hadlayo dee markaas waxaa noqon cadaawayaashaada cadowgooda oo kuwa ku dhibana mid dhiba iyaga waayo malaa'igtaydu way ku hor socon doontaa oo waxay ku dhex geyn doontaa reer aamor iyo reer xeed iyo reer feres iyo reer kancaan iyo reer xiwi iyo reer yabuus oo kolkaasaan iyaga baabi'in doonaa waa inaadan u sujuudin ilaahyadooda hana u adeegin shuqulkooda oo kalena ha samayn laakiinse waa inaad wada afgembidaa oo aad sanamyadoodana jijibisaa oo waa inaad rabbiga ilaahayna u adeegtaan oo isaguna wuu idiin barakadayn doonaa kibistiinna iyo biyihiinna oo anna cudur waan ka fogayn doonaa dhexdiinna oo dhulkaaga dhexdiisa miduna dhicis ma dhali doonto ama madhalays ma noqon doonto oo tirada maalmahaagana baan dhammaystiri doonaa oo cabsidaydan ku hormarin doonaa oo dadka aad u tegaysid oo dhan waan argagixin doonaa oo waxaan cadaawayaashaada oo dhan ka dhigi doonaa inay dhabarkooda kaasii jeediyaan oo waxaan hortaa diri doonaa xoon kaas oo reer hawyi iyo reer kancaan iyo reer xeeb hortaada ka eryi doona oo iyaga sannad uun hortaada ka eryi maayo waayo waaba intaasoo dhulku cidlo noqdaa oo dugaagga duurku ku bataa in yar in yar ayaan hortaada ka eryi doonaa ilaa aad adigu badatid oo aad dalka dhaxashid oo waxaan soohodintaada ka dhigi doonaa badda cas iyo tan iyo badda reer falastiin iyo cidlada ilaa iyo tan iyo webiga waayo dadka dhulka deggan waxaan gelin doonaa gacantaada markaasaad hortaada ka eryi doontaa waa inaadan axdi la dhigan iyaga iyo ilaahyadooda toonna waa inaanay iyagu dalkaaga degganaan waaba intaasoo ay igu kaa dembaarsiiyaane waayo haddaad ilaahyadooda u adeegtid hubaal waxay taasi kugu noqon doontaa dabin